فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid ah qarax ay ku la'deen askar ka tirsan jubbaland oo ka dhacay deegaanka buulagaduud ee duleedka kismaayo wararkii ugu dambeeyey qaraxaasi ayaan soo sheegi doonnaa ceel buur oo lagu soo gebagabeeyey kulan u dhexeeyey beesha salaymaan iyo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud codadkii laga jeediyey kulanka ayaad dhegaysan doontaan mid ka mid a ra'iisul wasaarayaashii soo maray dalka soomaaliya oo ku dhintay dalka turkiga waa kuma ninka macluumaad ayaan idinkaga haya caawa dhuuxa qodobadiisa waxaa ka mid ah abaalmarinno qaali ah oo la siiyey arday qur'aanka kariimka ku dhammeeyey cushaaqul qur'aan oo ah madraso fadhigeedu uu yahay deegaanka kunyabarow qaybta labaad warbixin munaasabad ballaaran oo dugsigaasi lagu qabtay ayaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeya karoonana kama marna meesha waa mar kale iyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan gudagalno barnaamijka dhuuxa qarax gallaaftee nolosha toban askari ayaa ka dhacay deegaanka buulagaduud ee duleedka kismaayo ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa qarxiyey gaadiid ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland oo marayay meel ku dhow deegaanka buulagaduud oo u dhow magaalada kismaayo qaraxaasi waxaa ku dhintay siddeed askari toban kalena waa ay ku dhaawacmeen mas-uuliyadda weerarkaasi waxaa sheegatay xarakatu shabaab mujaahidiin waxaana goobta ku gubtay gaari nuuc cabdibilaha ah oo ay la socdeen ciidamada maamulka jubbaland لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
wararkii la xidhiiray cudurka korona iyo xaflad ka dhacday cushaaqul qur'aan ayaan soo gudbin doonaa laakiin iminka dalka turkiga waxaa ku geeriyooday xasan abshir farax oo mar ra'iisul wasaare ka soo noqday dowladihii kumeelgaarka ee soo maray magaalada muqdisho waxa uu ahaa toddobaatan iyo toddoba sano jir la ildarnaa xanuunka kansarka xasan abshir waxa uu ra'iisul wasaare ka soo noqday dowladdii kumeelgaarka ahayd ee uu madaxweyne ka ahaa cabdiqaasim salaad xasan xasan abshir farax waxa uu ka mid ahaa dowladdii siyaad maray waxaana uu soo noqday duqii magaalada muqdisho لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
markana waa magaalada ceelbuur magaaladaasi waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan ballaaran oo dhex maray xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo beesha reer xaaji salaymaan kulanka waxaa berber socday dowlad diini ah oo socotay muddo labaatan cisho ah codad ayaa laga jeediyey gebagabada munaasabad loo qabtay kulankaasi ugu horeen waxaa idinku soo maqan odayaasha reer xaaji salaymaan oo ka hadlaya aragtidooda ku aadan kulanka بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم إلى التوفيق نوافج إلى التوفيق نوافج إن شاء الله تعالى أنا وحن كميد ضياشة رجع وحجرتك علوم ماذا في حاج سليمان كميد هاي وحن هل كان أنمد إن شاء الله تعالى يا رب أنا اللي بكلمة كتابته إيه أنت أنا تاس وجود بين وحن ربنا أن ما ركتي أن كهل الله بقى رماد ilaahay mahad ka gaarta alxamdulilahi rabbiاlcaalamiin ciddii dowladaa noogu yeertay oon u nimid oo shirkaa noo qaban qaabisay oon ka soo qayb gallay alxamdulilahi rabbiاlcaalamiin waxaan leeyahay wadatashiga arrimaha iyo waxbarashada diiniyinka oo meeshaan aan ku qaadano wax aan galabta meeshaan kusoo koobi kara ma ahan waxaanse rabaa inaan laba arrimood ka taabto marka hore waxaan ilaahay mahad ka gaarta waxaan u mahad celinaynaa ciddii noo qaban qaabisay oo noogu yeertay dowladda oo wax na fahamsiinaysay oo walaayada islaamiga ah waa u mahad celinaynaa mar labaad waxaan u mahad celinaynaa culummadii waxna baraysay insha allahu tacaala ilaahay khayr ha waafajiya dhammaantood annagana sidoo kale aanu rajaynaynaa marka wadatashiga iyo shirkii markaan laba arrimood ka taabto annagu haddii aynu nahay beesha reer xaaji suleebaan ee ka tirsan degmada cadaado in badan ayaanu walaayada u yeeranaynay oonu doonayna inaanu ku dhaqanno shareecada islaamka in aan fahamno shareecada islaamka nolosha ay leedahay waa waxaan ogayn laakiin waxaan u lahayn tanfiid wax la yidhahdo fulin annagu islaam waa ahayn laakiin waxaa nagu yaraaday macnaha ismaqalkii iyo wax isla qabsada shareecada sidii loo fulin lahaa waxaan marka ku faraxsannahay annagu haddaannahay reer xaaji saleebaan iyo wadatashiga walaayadaan ugu nimid sida shareecada islaamka loogu adeegayo sida maaragtay yani qof walba wixii aayadda qur-aanka uu ku mutaysto loogu fulinayo sidaas annagoo isla fahamnay lana tashannay iskuna fahamnay ayaa waxaan leeyahay beesha reer xaaji saleebaan ee galabta halkan ka soo qayb gashay madashaan insha allahu tacaala waa waxay u baahnaayeen waa waxay dalbayeen waa waxay doonayeen waa waxa ay rabaan inay ilmahooda iyo dadkooda iyo walaalahooda ay ku dhaqaan inta maanta timid siday wax u fahamtay ama culummadu wax ugu sheegtay iyo tartiibtiina ninkii wax yaqiin waa had awalu yaqiino waa kororsaday ninkii aan wax aqoonin intii uu weelaystuu rabaa inuu dadkiisa iyo ilmihiisa iyo walaalihii iyo saaxiibadii ku dhaqo in aan dadka walaalahaya ee islaamkaa ee la doonayo in la marin habaabyana sidii aan ugala harin lahayn oon u fahamsiin lahayn shareecada islaamka wanaageeda iyadoo maanta adduunyaduba iska qariibtao wakhtiga la jooga uu yaryahay ayaan waxaanu rabnaa inaan u geyno ilaahay mahad ha ka gaarto waxaan leeyahay oon mar labaad leeyahay oon islaamka u sheegaya ciddii imaqlaysa iyadu waaba imaqlaysaa cidda aan nala joogine daafaha dunida jirta shareecada islaamka ha lagu dhaqmo kutubka aliyo sunnadii nabiga ha la qaato waa wax adduun iyo aakhiraba naafacaya aynu ka harno waxaana laku maran habaabinayo oon adduunyana lagu gaaran aakhirana aan laga dheefeen wax waxaan mar labaad iyo mar kooaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan maxay leeyahay walaayada islaamiga macallimiinta waxna bartay ee dowladda maaragtay meeshaan aan ku qaadannay kuwaasna ilaahay jazaakum allah khayran ilaahay amaalkooda ha mariyo annaguna waxaan isku dayaynaa sidii aan wax u fahamsanay siday wax noo fahamsiin iyo wixii aan ka kororsanay in annaguna wax ku sii darsanno oo aan la noolaanno shareecada islaamka kuna noolaanno ilaahayna uuna fahamsiin inaan ku noolaanno waxaan leeyahay diinta islaamka allah nagu dhaqo ciddii u adeegaydaana aan u garbayno nafteenna iyo maalkeennana aan u hurno dadnibadeenna waxay ku jirtaa nin kula mida oo aan diin lahayn intuu adiga kugu raran lahaa xaabo adoo diinle inaad ugu rartaa fiican ilaahayga casiisahana meelsan hanagu mariyo dhammaan muslimiintoo dhan gaaladana allah jabiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim marka koobaad ilaahay weynaa oo aan mahaddiisa la gaari karin la koobi karin ayaan u mahad celinayaa awalan marka labaad walaayada islaamka oo meelay joogtaba hor iyo dib diinta u taagneed ama kulankan kulmisay ayaan u mahad celinayaa marka saddexaad culummadii wax noo dhigtay oo wax noo akhrisay waa u mahad celinaynaa ayagana ajri allah ka siiya annagana kuwii maaragtay qaato oo ku dhaqmahan allah naga dhigo xafladdan maamuuskeedu wuxuu ahaa dowro loo qabtay reer xaaji saleebaan oo aan ka mid ahay walaaya islaamka u qabato ugu yeertay degmada hadda aan joogno ceelbuur dowradaasi ayay ahayd xafladdan iyo maamuuskan ku tixnaa ilaahay mahadoo ka gaadho dadkii muslimiinta ahaa oo maaragtay u yeeray iyo kuwii soo qaabilay iyo wixii aan kala macaashnana maaragtay allah nagu anfaco waa qaadannay insha allah inaan awoodayna inay kalaamkanaga hirgelinno inaan hore ugu soconno inaan wax ka qaadanno nafta iyo maalka iyo maaragtay u hurno af iyo adin ku bixinno diyaar baanu nahay ilaahay weynaaya awoodda lahaana ilaahay ha noo aqbalo muslimiinta allaha kor ka dhigo ilaahu shareecadaada adaa ku filana kor u qaad intaas baan uga gudbayaa islaamnimada allah nagu sugo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu alayh wasalam awalo ilahay aan mahad celinayaa mahad ilaahay baa iskale dhammaanteed alxamdu lilah shukri baan leeyahay intaa bacdi waxaan u mahad celinayaa martida sharafka meesha ka soo qayb galay nimankan odayaasha saalaadiinta ugaasyada waxgaradka dhammaan marti sharafkaan mahad celinayaa waxaa le waqti gaaban hadalororyo gaaban hadalkeedu la gaaban beeshan reer xaaji saleebaan ee meesha fadhida ee hadda ikhyaartu ka hadashay baan ka mid ahay meeshan waxaan fadhinay shan iyo toban cisho sida hore loo soo sheegay dowraan ku qaadanaynay ee faa'iido badan baan kala kulannay runtii hadda inta la sheego ka ballaaran oo ah shareecada dhaqanka ha la waafajiyo kitaab kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga ha la waafajiyo Ee, intaa dabadeed haddii ilaahay ka raalli noqdo annagu haddaanu nahay beesha ree xaajisa dadka ka socda oo meesha shan iyo tobanka cisho ku qaatay dowladda oo inta aan soo sheegnay iyo in ka badan haddii alla kuu rugan yahay xambaarsan waxaan jecellahay inaan qaadno ee, ha lagu dhaqmo dhaqanka ha la waafajiyo reer xaaji saleebaan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga taasaan jecel inaan- inaan geyno haddii ilaahay aan qaadno annagoo nafteeda taasaan jecel inaan ku dhaqno inay hirgashan ilaahay aan ka rajaynaynaa marka waxaan leeyahay dadka islaamka ah meeluu joogaba ciduu doonto ha ahaado ciduu doona ha ahaado kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga aanu qaadanno ilaahay baan mar labaad mahad celinaynaa mar labaad haddii la kuu rahay mujaahidiinta iyo haddii la kuu rahan yahay islaamkaan u mahad celinaya arrintan wada een, marti sharafka iyo culammada iyo salaadiintan u mahad celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a odayaasha beesha reer xaaji saleymaan haatanna waxaan idiin soo gudbinaynaa ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha murusta iyo ugaas ciise maxamed carab ugaaska duduble oo iyaguna ka hadlay kulanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أخواني إلهي بقى مهدسك على الله سبحانه وتعالى أنه كل مياه هل كان أنه ka soo qayb galnay xafladdii lagu maamuusayey dowladdii u socotay reer xaaji ka soo qaybgalkaas marka waxaan hadda u mahad celinaynaa reer xaaji saleymaan dhammaantood inta dowladdaas ay u dhammaatay sida wanaagsan ku dhammaysatay waan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa wilaayadii soo uruurisay raggan in badanna haysay mashaa'ikhda u diyaarisay iyo culummadii ka qayb gashay iyaguna oo waxbarayay ayagana u mahad celinayaa waxaan leenahay ilaahay diintii laydii sheegay oo aad hore u tiqiineen oo laydinku guubaabshay ilaahay haydinku anfaco waanadu waxay anfacaysaa fadakir in nafacati dikraa sayadakaru man yakhshaa waxaa weeye waanadaasu dib dambe ayaad ay idinka anfacaysaa in sha allahu tacaala qofkana waxaa la waaniyaa qofka mu'minkaa waanadu waxay u kordhisaa wax badan waxaa la rabaa wixii aad ka faa'iidaysateen oo dowlada ahaa oo shan iyo tobanka maalin aad u fadhideen in sha allahu tacaala inaad adinkuna sideedu aad noolaysaan intaa ka bacdi walaalayaal maanta wax halkan isugu nimid waa waxa aad fahamteen oo ah ku dhaqanka shareecada islaamka in la hirgeliyo waxa kalena layska tuuro dhaqamadii ama qabaa'il ha ku dhaqmo ama dowlad dastuuray degsata ha ahaado waxaasoo dhan in laga tago waxaan aragnayo horay aan u qaadannay aad adinkuna sidaasoo kale u fahamteen rag badanoo fahamsanayna way ku jiraan ilaahay waxaan kaga baryaynaa inaad maaragtay xiiso iyo wanaag iyo baaq aad adinka halkiinna meeshiin a- aan kugu nimaad oo halkaas aan kugu hambalnayn wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaah alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale allihii naga dhigay dad muslimiin ah oo ahlu tawxiid ah galabta isugu kaana keenay xafladdan quruxda iyo qiimaha leh Ee, allahaasoon mahaddiisa mar walbaba la soo koobi karin Ee, sidaas awgeed waxaan intoo kale sidoo kale u mahad celihaynaa ee, walaayada gobolka galgaduud ee, haddii alla kuu roon yahay ilaa heer degmo iyo heer maaragta haddii alla kuu roon yahay gobol intaba oo ilaahay uu ku guuleeyey in walaalaha reer xaaji saleemaan ee, muddo badan ee, la shuuraynteed kadib xaflad iyo maaragta haddii alla kuu roon yahay dowro intaba loo dhigo ee, haddii alla kuu roon yahay degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ee, galabtana ay tahay haddii alla kuu roon yahay caqarkii xafladda loogu soo xirhayey Ee, sidoo kale waxaan soo dhoweyhaynaa walaalaha reer xaaji saleemaan waxaan leenahay walaalayaal u soo dhowaada ee, u soo dhowaada si ilaahay dartiisa waa haddii alla kuu roon yahay ku faraxsannahay galabta xafladdiinna haddii alla kuu roon yahay dowradiinna la kulankiinna ee, haddii alla kuu roon yahay waxbarashadiinna intaba aadaan u soo dhoweyhaynaa macadallahi aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay sidoo kale waxaan u mahad celihaynaa oo macalimiintii iyaguna haddii alla kuu roon yahay u dhabar adeegtay oo ragga walaala ah haddii alla kuu roon yahay muddada shan iyo tobanka casho ah maaragta waxbarashada uu fadhiday waxaan leenahay cisii sharaf dheeraada iyagana allah siiyo waxaan leeyahay walaalaha reer xaaji sulaymaan shan iyo tobankii maalmood wixii sidii wanaagga ahayd oo lagu akrinayay kitaabada ilaahay dushiina lagu akrinayay inaad ka run sheegtaanna allah idinku soo duwo marka xigtana waxaan leenahay kuwii maaragta haddii alla kuu roon yahay meeshii ay tagaan libaaxii ka noqda wixii shar wadaahuna ay maaragta haddii alla kuu roon yahay deeraduday ay ka noqdaan allah idinka dhigo mabda'a diinadu ood xambaarsantihiinna reer xaaji sulaymaan walaalihii halkaas tegey oo dawlada galay oo xafladda loo soo dhigay wixii ay wadaanaan qaadanay cawatin allah ka dhigo saasaan idinkugu ducaynaynaa allah idin aqbalo hadalkana haddee wakti badan inaan lumiyo ma rabo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu iminkaadna la dhegeysta hadal uu halkaa ka jeediyey suldaan daa'uud xaaji الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا ليال وحان أمهد علينا يا الله سبحانه وتعالى نقصو كل ميي مكان كان هذا فدينو مانتي lagu soo gebangabeynayo xafladda qiimaha badan ee heer xaaji saleymaal ay ku qaateen muddada shan iyo tobanka casho ah ee gebangebadeedii ah waxaan leenahay ilaahay hana waafajiyo hanoo reeriyo qayrkaas faraha badan ee la gaaray hadda ilaah ka bacdi waxaan u mahad celinayaa walaayada islaamiga ah ee gobolka galgaduud ee soo qaban qaabisay dowradan soo qabanqaabisay iskugu keentay gobolka degmada ceelbuur iskugu keentay odayaashan reer xaaji saleymaal sharafta badan waxaan u mahad celinayaa ugaasyada iyo culamo udiinka xafladda ka soo qayb galay hadda meesha fadhiya waxaan u mahad celinayaa waxaan leenahay reer xaaji saleymaal soo dhowaadaan leenahay waan idin sugaynay waana timaadeen waxaad u timaadeen dadkiinnii baad u timaadeen diintiinnii ku dhaqankeeda baad u timaadeen waxaan leenahay soo dhowaadha waan idiin baahanayn garabkaynnii baad tihiin culmo udiinkaynnii baad tihiin waxaa idinka soo shareecada ilaahay ku-xuguntankeeda qof la arkaba mar buu soo gaaray gobolka galgaduud hadda degmooyinka hadda ugu dambeeyey taxkiimu sharcilaahi oo gaaray waxaa ka mid a degmada cadaado haddaad ka timaadeen waxaan leenahay maantay waxa ummadda isku keenay waa kitaabka ilaahay aa isku keenay waactasimuu bixabliillaah inaan kitaabka ilaahay qabsannay ayaan iskugu nimaaday makaankan haddaysan kitaabka ilaahay uusan shaqay lahayn qolo la arkaba meesheedii ayay ku xiraa lahayd laakiin kutubka ilaahay yaa shaqeeyey waa la akhri jiray waana ognahay dadkana waa lagu qur-aan saari jiray laakiin in lagu xuguntamaa naga dhinneed waanaan ku xuguntamnay oo sidaad shalay arkayseen waa la fulin xuduudda ilaahay baa la fulinaya xuduudda ilaahay oo la fulinayana ma ahan dadka inay gacnahoodu ay yihiin wax raqiisa laakiin waxaa la fulinaya waxaa ka weyn amarka ilaahay waad ogtihiin qur-aanka wsaariqu wsaariqatu faqdacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaalan min allah ninka tuugga iyo naagta tuugada ahba gacmahooda hala jaraa ilaahay leey subxaanahu wa tacala qur-aanka oo wada taqaanin waxau samaystay abaalkeedii waayale waa baqdigelin ilaahay xaggiisa ka timiday waxaan leenahay marka wilaayadu ma ma kula fududaanaysa waxaa weeye haddii meel kaloo looga wareejiyo la helayo gacmaha lagama jareen waxaad og tihiin kutubka ilaahayaa la fulinaya waxaa lagu fulinayaana waa ninka sharafta lena waa lagu fulinayaa ninka xoogga yar oo daciifkaana waa lagu fulinayaa ninka qawigaana waa lagu fulinayaa ma jirto waa kutubka ilahay cadaaladdiisay ka mid tahay waxaa la rabaa marka kitaabka ilaahay oo saasah inaan iskugu nimaado maanta waxa la iskugu kaayo keela aniga waxaan ka imaaday sida saakay baa aan isku sheegaynay degmada ceeldheer waa bariga galgaduud
hadda beesha aan suldaanka u ahay ay degto baan ka imiday waxaan u imiday wujuuhdan hadda ka hor aana arkin inaan isbaranno iswalaashanno kutubka ilaahayna aan isla qaadano gabagabada waxaa munaasabadda ka hadla waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuqaalid waxaana uula dardaarmay beesha الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون محد ما أنت هذا الله اسكله سبحانه وتعالى عليه نقد قيد المسلمين نودورتي دينتي ساعة الله سيأوم هذا علينا sidaas oo kale kusoo qaybgalayaasha ay ugu horeeyaan beesha reer xaaji saleymaan oo dowladda u socotay maalmaha la sheegay iyo waxgaradka iyo salaadiinta iyo culmada iyo maamulka degmada ceelbuur dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran juhdigii iyo khidmadii iyo sabarkii badnaa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala idinka abaalmaryo maadaama wakhtiga uu yar yahay uu kooban yahay waxaan rabaa inaan soo koobo nuqaadka aan rabo waxa weeyaan kow runtii ahamiyadda ay leedahay dadka muslimiinta ah inay horta diintooda ay fahmaan diintooda ay bartaan ahamiyadda aad iyo aad u weyn oo ah cilmiga sharciga ah sidiisaba waxa weeyaan qofka inuu maaragtay in wax ka fahmo oo diintiisa jaahil ku noqon waxa weeyaan arrimaha qofka muslimka ah muhiimad weyn ayay leedahay rag ha ahaado haween ha ahaado maqaalo ha joogo maaragtay miyi ha joogo dadka muslimiinta ah waxa weeyaan iftiinka iyo nuurka waxay ku jirtaa shareecada ilaahay in wax ka baranno wax ka fahanno aan raadinno u soconno waa arrin aad iyo aad runtii u weyn alfiqhu fi اdiin nabagna calayh الsalaatu wasalaam waa ogtiin xadiidkii saxiiga ahaa uu leeyahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi اdiin ninka ilaahay khayr la doonahayo waxa weeyaan diinta ayuu fahansiiyaa marka ilaahay subxaana wa tacaala fahmi oo nadiif ah wanaagsan ilahay hanaga arzaago midda kale runtii dadka muslimiinta ah inay isbartaan oo maaragtay is arkaan ay sheekaystaan dadka hadda reer xaaji saleymaan oo tiradaas maanta maalmaha oo ayaanta meeshan joogay ayaga naftooda ninbaa deegaan u joogay ninba meel u badnaa ayaantii ay wada joogeen dhexdooda si gaara ayay maaragtay isu barteen waa faa'iido oo maaragtay oo faa'iidooyinka ka mid ah waxaa kale ka mid ah runtii socodka ay soo galeen iyo safarka dheer waxaa la dareemi karaa safarka waana dhib badan yahay dhinaca markaad ka eegtona waxa weeyaan safarka waa waa cibriqaadasho qur-aankan wuxuu tilmaamayaa maaragtay in la socdo oo qofka maaragtay waxyaalo badan oo cilmo ah ay u kordhayaan marka uu socdo afalam yasiruu fi lard fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha aw aadaanu yasmacuuna biha dhulka maaragtay in la socdo deegaamo aad joogi jirin anaad tagto oo meelo aad marto waxa weeyaan maaragtay waxaa ku kordhayaa macrifo gaar ah oo waddankaasaad marayso dadkaasaad arkayso runtii safarkaasna insha allah waxaan rajaynaynaa safar oo mubaarag ah wanaagsan inuu yahay oo khayran loo soo socday sidaas oo kale amniga iyo nabadgelyada nafteeda oo walaayadka islaamiga ah maanta oo laga dhex marhayo waxa weeyaan qofkii socda ayaa ayaa yaqaano qofkaasa ogaan karo meeshii amni jiro iyo meeshii maaragtay amni daro ay ku jirto waxaan rabay markaa kelimada labaadna insha allahu waxa weeyaan inaan dhowr kelimo oo tawsiya dardaaran aan ka dhigo oo kown waxa ka ah oo odayaashii iyo raggii oo beesha ka socday oo waxgaradkii dhammaantoodana ay sheegeen diinta wixii aad ka fahanto aad barato ama aad maqasho waxay u baahan tahay dhaqangelin camalfal iyo tadbiiq ayay u baahan yihiin waana waajib arrintaasi cilmiga asagaa ugu horreeyey wax walba camalfalkan waa ku xiga wixii aad fahanteen oo maanta aad dhegaysateen oo culmo waaweyn runtii halkan daraase ay ka bixinaysay oo culummada soomaaliyeed ka mid ah insha allahu tacaala in runtii qof walba naftiisa uu ka bilaabo alcamalu bilcilmi waana waajib arrintaasi insha allahu tacaala qodobkaasi waa waa dardaarmi lahaa ee waxaa xiga in maaragtay dadka la gaarsiiyo dadka diinta in la gaarsiiyo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo rusushii ka horreyday waxaa loo soo diray dacwada inay gudbiyaan ilaahay risaaladiisa soo dejiyey in dadka ay baraan addoommaha allah inay gaarsiiyaan qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacnii waxaan naga raba inaan maaragtay ducaad ila allah diinta ilaahayna ma aha qof hadda gaar lagu ogyahay ma jiro ninkii hal hadiid fahmay ama hal aayad fahmay ama wax kale oo maaragtay diinta ka mid a fahmay waxaa laga rabaa in uu gudbiyo dadka gaarsiiyo balliguu cannii walow aaya nabiga calayhi salatu salaam dardaarankii xaajatulwadaac waxaa ka mid ah alaa liyuballiq ashaahid minkum alghaa'ib madka dadkii dhegaysanaayo hadda maanta taagan dadka ka dambeeyo ha gaarsiiyaano sidaas bay yeeleen saxaabadii taabiciintii ay soo gaarsiiyeen taabiciintii taabitaabiciin ay soo gaarsiiyeen ilaa maanta nooga soo gaarto qarniga maaragtay shan iyo tobanaad maanta aan ku jirno ilaa ay diinta nooga soo gaartay dad baa soo gudbinayey waxyaalaha waajibaadka waaweyn ay ka mid tahay inaad insha allahu tacaala aad ku dadaashaan ajarkeedana waa ogtihiin nabigu sal alla ly slam wuxuu yidhi la an yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacm wax badan adduun aad hesho waxaa kugu khayr badan hal qof sababtaada in wax ka fahmo qodobka labaadna waxa weeyaan maanta waxaa taagan fariid ah oo runtii muhiim ah faraa'idka islaamka ka mid ah waxa weeyaan fariidatuljihaad waay jihaad ayaa maanta taagan diintan aan isu sheegayno aan baranayno aan leenahay hala faafiyo waxa weeyaan waxay diintaas oo sunnada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mid ah diintaas inay socon karin bilaa shawka bilaa jihaad inay socon karin maantana waa waa la arkay jihaadkana markan allah subxana wa tacaala ayaa ayaa waajibiyey nagu waajibiyey marna wuxuu noqdaa jihaadka fardu ceen marna fardu kifaaya maanta waxa weyan fardu ceen waa jihaad masaladaas kolle in runtii aan buraarijiyo waan rabay waa jihaadku waa fardu ceen fardu ceen waxaa lagu wadaa inka salaati wasawmi oo kale uu yahay jihaadka horta in la ogaado maanta saas inuu yahay jihaadkan waxaa maaragtay nolosheenna iyo cisadeenna iyo sharafteena iyo karaamadeenna ilaahay uu geliyey subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum jihaadka markaa beesha reer xaaji waxa weeyaan waa beel maaragtay shareec ilaahay rabto waan ognahay inay u imaan jireen meelo fogfog maxaakimta islaamiga ku furan inay maaragtay xaajadooda iyo doodooda ay ka kala bixi jireen waan ognahay in badan ka mid a runtii haddana insha allahu tacaala jihaadkaasi waxaa la rabaa in qof walba doorkiisi kaalintiisa inuu qaato subxaanahu wa tacaala akhiiran waxaan kusoo gebagabaynahayaa sabarka diintaas waxay u baahan tahay maaragtay sabar iyo dulqaad ay u baahan tahay in loo adkaysta u baahan tahay dadkan iimaanka keligiisi iyo islaamnimada sheegashadeeda looma dhaafino diinta maaragtay qur-aanka iyo sunnada nabi sala allahu alay wasalam iyo taariikhda dadka muslimiinta ay leeyihiin dhammaan waxay sheegahayaan in sideedaba qofka haddii ahlul iimaan oo muslim uu yahay oo khaalis ah in la imtixaan hayo insha allahu tacaala ilahayna subxana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa in towfiiq iyo khayr iyo wanaag adduun iyo aakharaba ilaahay nasiiyo nuwaafajiyo wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa tahay idaacadda alfurqan ayaad la socotaan barnaamijkuna waa dhuuxa iminkana waa qaybta labaad warbixin ka hadlaysa munaasabad ka dhacday cushaaqulqur'aan عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان عشاق القرآن يا نور
munaasabaddu waa ay sii socotay waxaana goor dhow la gudagali doonaa wakhti ka mid ah wakhtiyada ugu qaalisan ee munaasabadda waana xilliga la abaalmarinayay ardayda dhammaysatay qur'aanka kariimka balse waxaan ka hormarinaynaa bandhig waxbarasho oo ay soo diyaariyeen ubadka dhigta cushaaqulqur'aan يسعدني اليوم أن أشارككم هذه الفرحة في يوم حصاد وتتويج لجهد دائم ومتواصل بذلتموه على امتداد حياتكم الدراسية في القرآن وحققتم خلالها كل متطلبات النجاح أيها الحضور الكرام إنه من المفرح أن يأتي احتفالنا اليوم مع تخرج الدفعة الأولى من حفظة القرآن الكريم من مدرسة عشاق القرآن ليكونوا بإذن الله عونا لنا لتحفيظ القرآن للأجيال القادمة وتبلغ الرسالة الإلهية على أعلى مستوى وأخيرا وليس آخرا باسمكم جميعا نتقدم بالشكر لإدارة ومعلمي مدرسة عشاق القرآن التي عملنا بروح الفريق الواحد تحقيقا لأهداف المدرسة كما أتوجه لمتخرجاتنا عزيزات بالتعنية القلبية الله الذي أغناني وعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدناني يا حافظ القرآن يا شبل الهدى أشكر لرب الكون ما قد أنعما أبشر بتاجك عند ربك مشرقا ستكون بالتاج الشريف معمما ولوالديك كليهما تاج السنة من أجل حفظك في القيامة أكرما فاحفظ كتاب الله واعرف فضله واشربه كالماء الزلال على الظما طبقه واحذر ما نهاك ولا تكون ممن على أوعال شهوته ارتمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هي أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر كم عدد الرسل والأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم خمس وعشرين نبيا ورسولا ما هو الحج الأصغر العمرة ما هي أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لا أقسم بهذا البلد ما البلد المقصود مكة المكرمة قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية ما المقصود بالغاشية القيامة ماذا طلبه جعل من الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة العلق ترك الصلاة هل تعلم السورة التي تسمى سنام القرآن سورة البقرة هل تعلم أن أول من طاف بالبيت العتيق الملائكة هل تعلم أول من قال سبحان ربي العظيم إسرافيل عليه السلام هل تعلم أن أكبر حيوان في البر والبحر حوت الأزرق هل تعلم أن أول من تمنى الموت يوسف عليه السلام للدنيا أن تحيا البشرى أن تعلن فرحتها الكبرى ببنات يطلعن عليها يحفظن ويرفعن الذكرى للدنيا أن تحيا البشرى hadda waxaa la gaaray xilligii abaalmarinta la siinayay dadkii mutaystay afar qaybood ayaa goobtan kala tegay hadiyado kala duwan oo qaali ah waxaana ay kala yihiin kow ardayda qur'aanka kariimka dhammaysay labo ardayda mujtahidiinta ah qaybta saddexaad ee hadiyadaha la tagayna waa ardayda si gaar ah akhlaaqda loogu xushay afar waalidiinta dhalay ubadka mujtahidiinta ah iyo kuwa akhlaaqda u saaxiibka ah iyaguna waxa ay ka saramareen kuwa hurday ee aanan ka warqabin ubadkooda waxaa intaa dheer ah oo hadiyado laga safay culimmada nabadoonnada iyo marti kale oo xaadir ku ahaa munaasabadda ay qabatay cushaaqu lqur'aan يا تاجا يعلو لسماء الأكوان
cushaaqul qur'aan waxyaabaha ay la gaar noqotay ee fagaaraha la timid waxaa ka mid ahaa in gabadh ka mid ahayd ardayda ay ku abaalmarisay kun doolar halka siddeed waalid oo dhalay ardayda mujtahidiinta iyo kuwa akhlaaqda leh iyaguna midkiiba goobta lagu siiyey min boqol doolar markan waxaan carabka ku dhufanayaa magacyada ardayda la abaalmariyey oo dhammaantooda ahaa gabdho kow ummu cabdilaahi maxamed cali oo hormuud u ahayd gabdhaha waxa ay goobta kala tagtay oo faraha loo geliyey kun doolar qaybaha waxbarasho ee cushaaq waxaa ka mid ah qayb u gaar ah dadka waaweyn oo ay ku bartaan qur'aanka umuu cabdilaahi qaybtaasi ayay ku xifdisay qur'aanka kariimka gabdhaha kale ee la abaanmariyey qur'aankana dhammeeyey waxa ay ahaayeen xabso cabdulaahi cali sundus maxamed xasan xabse xasan cali asmaa cabdilaahi jaliil anisa axmed cabdulaahi asmaa saalim cali halkaas aan kaga baxo ardayda cushaaqul qur'aan markan waxa ay milicsadeen waalidka intaan xaflad ka qaybgelayay ima soo marin munaasabad lagu abaalmarinayo waalidiinta ku dadaashay ubadkooda haatan iga dhegayso oo aan kuu sheego waalidiinta la xusay ee qofkiiba xafladda lagu siiyey min boqol doolar kow faadimo cali ibraahim waxaana la siiyey boqol doolar nasteexo maxamuud xaashi oo lagu abaalmariyey boqol doolar muna cabdilaahi cali oo iyaduna lagu abaalmariyey boqol doolar ubax jaamac ibraahim oo heshay boqol doolar lagama bixin hooyooyinka la abaalmariyey laakiin raggii ku sugnaa xafladda ayaa isweydiiyey cushaaqul qur'aan maxay u eegi weysay waalidiinta ragga ah ee ubadkooda ku dadaalay lagama tegine ee markaan cushaaq waxa ay u yeereen sheekh xasan maxamed abuu cabdilaahi oo goobta lagu siiyey boqol doolar hooyooyinka ayaa la sii milicsaday waxaa loo yeeray muna cabdilaahi cali oo goobta ku qaadatay boqol doolar maryamo maxamed cabdiraxmaan oo ka mid ahayd waalidiinta ayaa iyadana la siiyey boqol doolar xabso axmed ibraahim ayaa loo yeeray waxaana ay ku biirtay waalidiinta qaatay boqolka doolar ee lagu abaalmariyey ugu dambayntii waxaa mar kale magaceeda lagu dhawaaqay ummu cabdilaahi maxamed cali oo kaalinta koowaad ka gashay ardayda la abaalmariyey ma isweydiisay markaan maxaa loogu yeeray ummu cabdilaahi maxamed waxay ahayd waalid qur'aanka bartay ubadka ay dhashayna geysay cushaaqul qur'aan halkaasina ay kula socotay waxbarashada cunugeeda iyadoo ku dadaalaysa kunka la siiyey waxaa loogu daray boqol doolar oo ay ku heshay inay ka mid noqotay waalidiinta ubadka ay u dhigtaan cushaaq ay ku dadaalay ubadkooda markan mar qura ayaa waxaa takbiirta isqabsaday dadkii ku sugnaa howlka ay ka socotay xafladda allahu akbar
sababtu maxay ahayd jawaabtu ha isku mashquulin aniga ayaa kuu haya maamulka cushaaqulqur'aan waxa ay goobta kaga dhawaaqeen in siddeedda waalid ee la abaalmariyey ay ubadkooda lacag la'aan ku dhigan doonaan madrasada أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان waxay xafladdu socotayba waxaa la soo gaaray gunaanadka xafladda macmacaan goobta lagu bixiyey kadib waxaa la fasaxay ka soo qaybgalayaasha munaasabadda markan alfurqaan waxa ay fursad u heshay waalidiinta waryaheena cawil cabdilaahi ayaana waraystay waalidiinta oo wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan xafladda magacayga umu sundus madrasada maasha allah aad baan u fiicannahay waan macaysannahay war farxadaada farxadayda lama soo koobi karo maanta maasha allah aad baan u faraxsanahay gabar baa qur-aanka ii dhammaysay waalidiinta ilmaha qur-aanka u dhammeeyeen baan ka mid ahay alxamdulilaah alxamdulilaah ilaahay macallimiinta ha barakeeyo maamulkana ha barakeeyo aad baan u faraxsanahay maasha allah waa gabadhii kugu horeysa oo malena qur-aanka u dhammaysa wiil baa ka horreeyey laakiin gabartana ii horreysa wax qur-aan labadaba halkaa may dhigtaa mise madaaris kale maya gaba- wiilku madaaris kaluu ku dhammeeyey gabadha laakiin madaarisaana ku dhammaysay wiilna waa ii dhigtaa maasha allah gabar iyo wiil hadda ii dhigta Een, macallimiinta madrasada cushaaqul qur'aan maxaa u soo jeedinaysaa macallimiinta waxaan lehay jasaaka allahu khayr ilaahay ha idin barakeeyo ajirkiinana miisaanka xasanaadka allah idiin saaro ilaahayna idinkama dayaco insha allah sii laba jibaara dadaalka iyo juhdiga aad wadaan baan lehay magacayga baadu macal ibraahim ka oran maanta farxaddaada iyo dareenkaaga farxadayda maasha allah tabaarakallah ay maxaad dareemaysaa farxad aad iyo aad u weyn gabar ayaa halkan qur-aanka iga dhammaysay maasha allah way fiican yihiin walaalaheen xushaaqul qur-aan ilaah barakeeyo saani si ka weyna u sii dadaalaan insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waa ummu asmaa saalim cali ay ka oran maanta farxaddaada wallaahi farxaddeeda lama soo koobi karo waayo gabadh igu horreysa qur-aanka ii dhammaysa waaye aad ayaan ugu faraxsanahay alxamdulilaah macallimiintan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra jazaa ka oran macallimiinta ee madrasada cushaaqul qur'aan maxaa u baaqaysaa macallimiinta waxaan leeyahay wallaahi mitaalkooda allah badiyo ayagoo kalena allah nagu badiyo dhammaanteenba marka aad iyo aad ayaan ugu baaqayaa inay sii kordhiyaan juhdiga hadda ay bixiyaan mid lamida inay bixiyaan jazaahun allahu khayra jazaa wa axsana allahu mitaalahum Ay, xafladan oo kale hore deegaanka mugu dhacday maya maya lama arag ilaa maxay kaga duwan tahay marka xaflaadka kale wallaahi waxay kaga duwan waxyaabaha la soo koobi karin waayo madaaris noo sheegi kartaa wallaahi waxay caruurta ay aad maasha allah juhdiga ugu bixiyeen sida maxaa la dhahay ay usoo bandhigeen maxaa la wixii ay ay- ay macallimiinta ay bareen ilaahayna macallimiinta misaalkooda kuwaasoo kale nagu badiyo ay caruurtana maasha allah si aad ayay wax u bareen maasha allah ilaahay ha u barakeeyo juhdiga ay bixiyeenna allah usii ziyaadiyo maasha allah ardayda aad ayay juhdiga ay bixiyeen waad aragteen idinkaba aad iyo aad ayay maasha allah u qurux badneed meesha sideed u qurux badneed waad u jeedeen macallimiinta kadaalika sida juhdi u bixiyeen saddex maalmood afar maalmood ayay taagnaayeen ilaahay misaalkooda kale nagu badiyo bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam anigoo ah ayaan xaaji waxaa ii dhammaysay gabadh ilaahay waa mahaddaa iska leh ilaahay haweena waaxidkaa mahaddaa iska leh allaha noo suurageliyey gabadhii kugu horeysay qur-aanka kuu dhammaysanaysa hore wax maya maya ilaa shan cunuga hore ayay dhammaysay iyadana laakiin waa maantay dhammaysay ilaahay waa mahad iska le haye farxaddaada ka waran farxaddayda maanta lama qiyaasi karo li'anna waa riyo aan in badan ku riyoonayay oo maanta ilaahay ii rumeeyey ilaahay ii rumeeyey waa mahadda iskale kadib macallimiinta iyo maamulka juhdiga macnaha saa'idka aa ku bixiyey ayaan u mahadnaqayaa Een, weligeyna intaan macnaha ilmo badan waan soo arkay macallimiin madaaris badanna waan soo arkay tanoo kale weligey ma arag ilaahay ha u barakeeyo hablo yaryar oo saan isugu xiran maamulkooda iyo macallimiintooda iyo waxbarashadooda iyo nidaamkooda iyo jadwalkooda sida ay isugu xiran yihiin iyagoo hablo yaryara ayay haddana murabbiyiina ilaahay waxaan leenahay macnaa abaalkooda ma gudi karnee ilaahay jannada ha ugu bedelo ilaahay ha u dembi dhaafo haye xafladan oo kale hore maugu qayb gashay xafladan oo kale ilmo hore qur-aan waa ii soo dhameeyeen oo waan ka qayb galay laakiin tan oo kale weli ma aana arag ilaahay baana ku mahadsan haye maxaad ugu ducaynaysaa marka dadka soo qaban qabiya xafladan macallimiinta iyo guud ahaanba waalidiintaba haa ilaahay uun inuu dembi dhaaf ugu bedelo ilaahay inuu dembi dhaaf ugu bedelo oo maxay heeto janno ilaahay ku abaalmariyo mooyaane wax lagu soo koobi karaba lama ma- ma jirto calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa umu cabdiraxmaan maya tan oo kale kama qayb gelin mana arkin intaan xalfada ka qayb galaaye maasha allah waa xalfad aad loo soo agaasimay gabdhahan iyo gabdho yaryara ah ay haddana waxay leeyihiin maamul iyo kala dambeyn ilaahi subxaana watacaala ha xaftiyo hana ilaaliyo ayagoo kaleentana ilaahi ha noo soo saara aan leenahay aya maxaad ugu duceynaysaa marka macalimiinta iyo maamulka madrasada oo shaaqul qur'aan madrasada waxaan leeyahay waa madraso aad noo soo qancisay noona soo jiidatay waxaan leeyahay tan oo kalenta ilaahay ha ka fura magaalada iyadoo dhowr xaba ah maamulka madrasada aadan u salaamayaa wayna soo dhoweysay ilmaheenoo maanta xaafido qur-aanya oo qur-aanka dhameeyey haddana qur-aanka dhameeshihiis nooga sii muhiimsantaha inay xaftisan yihiin aan maanta taagannahay dareenkeena aad u fiican yahay farxaday noogala caddahay magacayga waa umaxandala kor maanta farxadda maxaad dareemaysaa farxadeeda maanta soo koobi karo aad iyo aad u sareysaa waxaan dareemayaa farxad aad u weyn ka waran xafladan tulamida ma ka qayb gashay xaflado waa ka qayb gala laakiin tan oo kale weli ma ka qayb gelin maxay kaaga duwantaa marka waxay kaga duwan tahay waxyaabo fara badan oona madaarista kale ku arki jirin xafladaha aana ku arki jirin waxay kaga duwan tahay ilmaha oo qur-aanka dhameeyay taxfiidka qur-aanka xifdisan maasha allah waxay kaloo kaga duwan tahay waalidiinta arag ilmaha dhalay oo si gaara loo ogyahay waxay kaloo kaga duwan tahay ardada nadaafaadkooda waxyaabaha tacaamulka macalimiinta ay aada uga warhaayaan oy ogyihiin ardaygii nadaafadiisa fiican ardaygii wada nadaafadiisa xun tahay ardayga dadaalaya ardayga kale dhammaantood ay si il gaara ku haayaan maasha allah macalimiinteena waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo ilaahay hanoo xifdiyo abaalkooda ma gudi karno janatu firdows ilaaha ugu abaalgudo insha allah waxaa abaalmarin hadiyo aad iyo aad u qaaliya hadiyadaas ka waran hore ma heshay marka miwaamadi ku marka kugu wareysay waa markii igu horeydo hadiye waalidnimo aa maqlaayba weligay hay ma noo sheegi kartaa marka hadiyada intaa danta ma kunaa ma laba kunaa ma boqolaa ma shan boqolaa wax sheeg boqol boqol doolar oo lacaga ilaa kukun waa la gaaray insha waxaan raacinayaa maasha allah weligay meel waalidiinta lagu siinayo abaalmarin ma arkin amaba ilma akhlaaqdooda iyo tarbiyadooda lagu siinayo aniga maanta waalidiinta lacagta la siiyey aan ka mid ahay boqol doolaraa la siiyey alxamdulilah ilaahay ha barakeeyo macalimiinta jasaaka allahu khayr Ay, hore muu soo aragtay marka intaad wax barasho iyo ah, goobjoog ahayd may walaale weligay ma soo arkin ma soo arkin waa weligay waalid oo oo ilmihiisii wax loo- wax loo baraya haddana isagana hadaayad la siinaya wiil adduun kama dhicnaa malinaa weligay ma arkin waaba midda iga yaabisayba maanta farxadda iga yaabisay maanta waaye alxamdulilah hadiyooyin waxaan helnay aad u qaymo badan oo waalid ahaan iyo waxaan u helnay inaan ciyaalkeenna iyo macalimiinta aan u dhexayno aan ka warqabno ciyaalkii oo libisan oo nadiifa aan soo dirno boqol boqol dollar oo abaalmarina ayaa had- waalidiintana siiyey oo hore mu dhacday marka in qof waalidkiisa waalid caruurtiisa qur-aan loo baraya haddana isaga hadaayad la siinaya wiilkiisna ah, aan hadiyad la siinaya maya tan oo kalenta weli ma arkin weliba waxaa noola raaciyey ilmaha qur-aanka dhiganaya madrasada waqti alla waqtigay dhiganayeen oo dhan in lacag laan tahay oo wax lacag aan nagala qaadanaynin marka waxaan leenahay madrasadeenna ilaahi ha noo barakeeyo madrasooyinka oo dhanna ha ku daydaano insha allahu tacaala heesaa leena
hadiyaad aad u wanaagsan ayaa la dhiibay qaar kun doolar waa la siiyey haddii ardaydii qur-aanka xifdisayo kale hadiyaad kaloo qarsooni way jireen oo aad iyo aad bacyaal loo soo qurxiyey lagu soo riday laakiin aanan hadda arka sheegi karin caddadooda waxba ku jira ma sheeko wax qarsoon way kolba haa aad iyo aad saan u fahmayaa عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان عشاق القرآن يا نور
halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixinta aynu kaga hadlaynay munaasabad ballaaran oo arday lagu abaalmarinayey kuwaasi oo qur'aanka kariimka ku bartay cushaaqul qur'aan oo ka mid ah madaarista deegaanka kunyabar ee shabeellaha hoose عشاق القرآن يا نور الإيمان يا تاجا يعلو بسماء الأكوان عشاق القرآن يا نور
لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa haggaan gabagabada barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay waa wararkii ugu dambeeya coronavirus aan ku hormarno dalka maraykanka maanta waxaa cudurka maraykanka ugu dhintay laba boqol sideed iyo toban ruux wadarta guud dhimashadana waxa ay noqotay boqol soddon iyo toddoba kun maanta oo keliya cudurka maraykanka waxa uu soo ritay labaatan iyo sagaal kun baraaziil waxaa cudurka ugu dhintay sagaashan iyo laba ruux wadarta guud dhimashadana waxa ay dul tagtay kow iyo toddobaatan kun shan boqol siddeetan iyo afar maanta baraaziil cudurka waxa uu ku dhacay shan kun afar boqol soddon iyo toddobo hindiya cudurka maanta waxa uu dilay afar boqol sagaashan iyo laba ruux wadarta dhimashadana waxa ay noqotay labaatan iyo saddex kun boqol toddobaatan iyo sagaal ruux raashka cudurka maanta waxa uu dilay boqol iyo soddon ruux wadarta dhimashadana waxa ay noqotay kow iyo toban kun saddex boqol soddon iyo shan ruux mexico dhimashadu waxaa ahayd shan boqol soddon iyo sagaal ruux wadata guud dhimashadan waxay noqotay soddon iyo afar kun u k dhimashadu maanta waxay ahayd kow iyo labaatan ruux iiraanna boqol sagaashan iyo afar wararkii koronana waa naga intaa guud ahaana barnaamijka dhuux halka ayaan kusoo gabagabeynayaa dhammaanteennaba fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي